tuulada banaaneey waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle islamarkaana ay ku nool yihiin dad badan kuwaas oo u baahan in ay helaan waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka maxamed axmed oo ka mid ah dadka ku nool tuulada ayaa sheegay in ay qabaan baahiyo badan oo ay ugu badan tahay dhanka waxbarashada isagoo tilmaamay in aysan jirin xarun wax ay ku bartaan habeenka iyo dadka qaba baahiyaha gaarka goob waxbarasho way leedahay laakiin kuma filno aan deganayo banaaney malahan goob ku filan ma aha laakiin waa way ka dhisan tahay goob waxbarasho sayga aan diraayo waxay tahay tuuladan iyo tuulooyinka kal tuulooyin kaloo badan iyo dhammaan gobolada dalka meel walba waxaan ugu diraa hay-adaha waxbarashada ama n g o-yada waxbarashada daneeyo khaasatan tuuladan hadda aan joogno ma lahan goob u gaar ah oo gabdhaha ay ku waxbartaan sidoo kale dadka naafada ah goob ayagana ay wax ku bartaan hadday yihiin indhool iyo dhagool iyo ma lahan marka waxaan jecelnahay in yani dadka waxbarashada gabdhaha ugaarka ah lala soo gaaro iskuolkana waa iskuol ciriiri ah in qolashaas loo waasiciyo dayactir kuraas iyo wixii la heli karo lala soo gaaro dhinaca kale wasaaradda waxbarashada hirshabelle ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin horumarinta waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada ku tirsan maxamed deeq suudaani oo ka tirsan howlwadeenada wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin sidii ay wax u bari lahaayeen bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaan rajeynayna in ayna gaarsiino tuulooyinka hadda maanta ma ma filayo tuulo maanta xor eh waxbarasho aan ay tahay fili maaye laakiin hadday jirto lacalla waa jiri kartaa dhihi maayo ma jirto insha allah ayagana waa kula jawayno inaan geyno oo saa saa og tahay macalimiin qaarna shaqay soo maahin oo sanadka hore aan qaadanay saddex boqol oo macalimiin sanadkan aan rajeynaynaa inaan ayagana si lamid inaan qaadano saddex boqol oo macalimiin weliba sanadkan aan kusalay doono degmo kasto inay dadkooda ka darsadaan dokumentiga ay federaalka ay ka rabto marka saasaan qorshaha u yahay degmooyinkan xorta ayna insha allah iyadana waa gaaraynaa haddaan haduu laa yidhi waxbarasho waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allah sanooyinkaas five year insha allah kadib waxaan rajeynaynaa inuu dadka o dhan ay fahmaan qalinka wuxuu yahay qiimaha uu leeyahay waxbarashada qiimaha ay leedahay qoray ka tagana rajeynayna insha allah haduu laa yidhaaho tuulo kasto degmo kasto geed walba dadka jooga inaa waxbarashada gaarsiinaan rajeynayna saa unahay dowladka hirshabelle wasaaradda waxbarashada haduu laa yidhaho horumarinta waxbarashada ayaa door weyn ka qaadan karta horumarinta dalka iyo weliba guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe